halkani waa raadiyaha ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada uu fadhigiisu yahay magaalada nairobi ee dalka kenya waxaad naga dhagaysanaysaan mawjada gaaban ee dherarkeedu yahay lix iyo tobanka mitriban una dhiganta toddobiyo toban kun sideed boqol shan iyo afartan megahartis saacadda geeska afrikada bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo waxaad kaloo naga dhagaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo o r g
kulanti wacanna dhegaystayaal maantoo arbaco ah waa toddoba iyo labaatanka bisha febraayo sannadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka qodobadaan idaacaddeenna maanta idinku haynana waxaa ka mid a afar dugsi sare oo ku yaala magaalada kismaayo oo ardayda dhigataa ay heleen shaybaaro markii ugu horreysay ay ku baran karaan aqoonta sayniska sidoo kale hay-adda u qaabilsan dowladda kenya diiwaangelinta qaxootiga ayaa sheegtay in saddex iyo toban kun oo qof oo qaxooti cusub iyo kuwii hore soomaaliya ugu laabtay oo soo noqday ay sannadkii tegey diiwaangelisay waxaan kaloo idiin haynaa warbixin ku saabsan xilligan jiilaalka oo ay dabaylo dhacaan bal saamaynta ay ku yeeshaan xoolaha annagoo idinka haynaa warbixin arrintaa ku saabsan deegaanada xoolodhaqatada ee puntland barnaamijkeennii tacab iyo wararkii qiimaha xoolaha ayaad sidoo kale maqli doontaan anigoo maxamed xasana ayaa barnaamijka idiin soo saaray aanse ku horrayno warkeennii oo uu maanta inoo akhriyo cabdifataax maxamed mukhtaar
waaxda arrimaha qaxootiga u qaabilsan waddanka kenya ee marka magaceeda lasoo gaabiyey loo yaqaano r s a ayaa sheegtay in sanadkii tagay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ay ka diiwaangelisay saddex iyo toban kun oo qof oo isugu jira dad cusub iyo dadkii horey u noqday qaar ka mid a cabdiqafaar dhicisow deeqow oo u qaabilsan hay-adan arrimaha diiwaangelinta oo arrintan radio erge uga waramay ayaa waxa uu sheegay hay-adaha gargaarka ayaa sheegaya inay u baahan yihiin adduun ka badan toddoba boqol oo milyan oo dollar oo loogu gargaaro lix milyan oo qof oo ay saameeyeen colaadihii lagula jiray ururka isil xafiiska xiriiryaha arrimaha gargaarka ee waddankaasi ayaa sheegay in maaliyadan loogu baahan yahay sidii dib dejin loogu sameyn lahaa hal dhibic toddoba milyan oo qof oo colaadaasi ku barakacay guryahoodiina ku burbureen sidoo kalena ay dib u hagaajin ay ugu sameyn doonaan adeegyadii bulsho ee magaalooyinka dagaaladaasi ay ka dhaceen dowladda sacuudiga iyo imaaraadka ayaa sheegaya inay adduun ka badan hal bilyan oo dollar ugu daaqayaan arrimaha gargaarka bini-aadanimo ee waddanka yemen labadan waddan oo iyagu ah xulufo wadana dagaal ka keenay gaajada cudurada iyo barakaca haysta dadka waddankaasi ayay ku sheegeen yaboohoodaan in lagu gargaarayo soddon milyan oo qof gargaarkan maaliyadeed ayaa noqonaya kii ugu ballaarnaa abid ee loo bixiyo gargaar bini-aadantinimo
aad ayuu u mahadsan yahay cabdifataax maxamed mukhtaar oo warkeennii inala socodsiinayey halkaad ka dhegaysanayseena waa raadiyaha ergo haddaan aadno iminkana dhinacaas iyo magaalada kismaayo afar ka mida iskuullada sare ee ku yaala magaalada kismaayo ayaa helay shaybaaro ay ardaydu ku baranayaan maadooyinka sayniska tan oo ah markii ugu horreysay ee ardayda iskuulladaas dhigtaa ay helaan haddaba waryaheena magaalada kismaayo axmed cabdi maxamed toronto ayaana warbixintan soo socota wuxuu inooga soo diray magaalada kismaayo cashirada biologiga oo kale wax malaawaalan waan macnihii waxaan qofka bini aadamka ah in oo macnihii wax loo dhigo waxaa kaga fahmi ogyahay in wixii oo leefa la tuso oo gacanta uu ka qabto waa cabdiraxmaan maxamed awaare waa toban iyo sideed jir dhigta fasalka saddexaad ee dugsiga sare ee ganaane ee magaalada kismaayo waxa uu ku fururaa isku darista malkuyoolo horay qoraal keliya loogu sheegi jiray haddase waxa uu samaynayaa si uu isagu gacantiisa isugu qasayo daawooyin kale cashiro badan oo aan soo baranayn oon dhihi jiray xubintaas xaggaas ku jira hadda xubinta bini- jirka biniaadamka oo kale iskalatonka markii laga sheekeynayo ee, een, qara- ee, biologiga waxaan kolka hore nagu ahayd waxaan laga sheekeynaya bis laakiin hadda waxa markii aan u baahano waxaan heli karaa in aan xubin xubin aan jirhka u aragno waayo qalabkii laabkaa yaalla sh- shaybaarkaa tegi waxaad xubin xubin u arkaysaa wax- wax kasta oo macalinku uu kaaga sheekeynaya aad xubin xubin u arki kartaa aad macnihii aad practical ku samayn kartaa marka faa'iidada iyo muhiimadaas ayuu noo leeyahay waxa ay fursadani u fududaynaysaa markii laba toddobaad ka hor iskuulkiisa iyo saddex iskuul oo kale oo ah iskuullada sare ee kismaayo oo kuwa ugu ardayda badan ah la siiyey qalab boqol iyo toddobaatan iyo afar shay isugu jira iyo daawooyinka ardaydu ay ku samayn lahaayeen tijaabooyinka maadooyinka sayniska ah taas oo ah markii ugu horeysay ee helaan fursad noocana waxaana shaybaarkan ka hirgelisay iskuullada magaalada kismaayo wasaaradda waxbarashada jubbaland oo gacan ka helaysay hay-adda qaxootiga qaramada midoobay ee u n c r waxaana iskuullada la geeyey tobankii bishii februaayo cabdiraxmaan oo saddex sano dhiganayay dugsiga sare waa markii ugu horeysay ee uu shaybaar u isticmaalo waxbarashadiisa wuxuu noo soo kordhin karaa een, fahamka anagoo kor usii kaca een, anagoo macnihii eh, qalabkii laab- laabka macnihii berashadiisa barana si aan hadhow beri eh, beri ka maalin aan usii baro dad- een, jiilka soo kacay ee soomaaliyeed aan uga faa'iideyno waayo een, ardadii hore ee naga baxday ee iskuullada ka baxday maysan helin fursad ay ku bartaan iskuulka ay kaga bartaan qalabka laabka cabdiraxmaan waxaa iskuulka la dhigtay isaga iyo walaalkiis oo koweyn waxaana laga qaadaa labadoodaba bishii soddon iyo afar dollar waxaa xilli hore ay ku ahayd ardayda wax loo sheego oo macalinku uu sabuurad u sharaxi jiray ardayda maantase waxa ay samaynayaan iyaga oo raxan raxan ah tijaabooyin toos ah oo ay adeegsanayaan qalab iyo daawooyin waana qalab aan ku- aan macnihii haddana aan ku jiro si aan u- u baran lahayn ama aan u isticmaalin aan barashadiisa ku jiro een, qalabkana kulli eh, saad ogsoontay waa qalab een, dhiba- een, dhibaatooyin kale dhibaato badan uu soo wajihi karta ardayga hadduu iska dhex galo haddana bar- barashadiisii iyo si qaabkii loo isticmaali lahaa ayaan hadda ku jira barashadiisa shaybaarada la geeyey afarta iskuul ayaa sida ay wasaaradda waxbarashadu sheegtay waxa ay ku baxay siddeetan iyo afar kun oo doolar iyadoo ay ka faa'iidaysanayaan arday tiradoodu gaarayso kun iyo laba boqol iyo sagaashan iyadoo laba boqol iyo konton ka mida ay yihiin ardaydii ka soo noqday xeryaha qaxootiga dhadhaab iskuullada laga hirgeliyey xanaanka shaybaarka ayaa kala ah ganaane rugta khaalid bin waliid iyo iskuulka joog waana kuwa ugu ardayda badan dugsiyada sare ee ka jira magaalada kismaayo qalabka shaybaarka ayaa ka kooban microscopes qaybaha qalfoof iyada jirka bini'aadanka daawooyin iyo qalab kale oo fududeeya in lagu ogaado maadooyinka waxaana iskuul kasta muddo bil ah loo tababarayay adeegsiga qalabka iyo sida ay ardaydu ugu tababaran lahaayeen muhiimadda ugu weyn ee laga leeyahay qalabkan ayaa ah sidii loo kordhin lahaa tayada waxbarashada ardayda dugsiyada sare ee magaalada kismaayo siciid cabdicasiis xirsi waa macalin dhiga fiisikiska iyo kibistiriga waxa uu sheegay in hanaan shaybaara oo ay helaan ardayda ay u tahay fursad waxbaristooda caawinaysa iyadoo ardayda marka ay u diraan agab ay tababaro ku sameeyaan oo dhinaca sayniska ku aadan aysan magaalada ka soo helilin meel ay ka helaan agabka ay u baahan yihiin ee ka macallin ahaan markii hore way nagu adkaan jirtay horta inaan ardayda wax ka wax fahansiino sida chemistryga oo kale iyo physigiska ee iyadoo ay tahay sabab ay u ahaan jirtay een, wixii aan la arkaynin na ardayga maanta dhan waxbaa u sharaxaysaa wixiina ma arkin ma taabanin waxba muusan arkin way ku adkaanaysaa ardayga fahankiisa een, ama inuu xasuusto itixaan markii laga qaadayo kale ee maskaxdiina markaa ma ma hayn karto waxaysan arkin falis cali maxamed waxa ay ka mid tahay ardayda fasalka labaad ee dugsiga sare ee iskuulka rugta ee magaalada kismaayo waxa ay ka mid tahay ardaydii kasoo laabatay xeryaha qaxootiga dhadhaab kenya sanadkii laba kun iyo toddobiyo tobankii iskuulka rugta ee magaalada kismaayo ee isla sanadkii laba kun iyo toddobiyo tobankii ka bilowday fasalka sideedaad waxa ay falis radio ergo u sheegtay in qalabka shaybaarka markii la keenay uu u fududeeyey fahamka maadooyinka sayniska ah wax saas ah maana baran jirin maana maana fiirin jirinba waxbarashada waayo waa naloo imaan jiray waxaana loo xariiqi jiray waana laga laaban jiray balse hadda maasha allah wixii nala beri jiray oo life ah ayaa nala tusaya falis qoyskeeda oo ka kooban koob iyo toban qof waxa ay ka faa'iidaysteen barnaamijka dibcelinta qaxootiga iyaga oo ku noolaa xerada qaxootiga ee ifo waxayna fadhiisatay fasal soddon iyo sideed arday dhigato oo sagaal ka mida ay yihiin gabdho ayna koox koox macalimiintu u qaybiyaan si ay qolo kasta markeeda u adeegsato shaybaarka waxaayna sheegtay inay hadda fursad shaybaarka ee dugsiyada sare xeeyaha dhadhaab ku yaalay lahaayeen oo kale ay hadda ku haysato magaalada kismaayo maya gurub gurub bay u samaysanayna iskaashin wax lawaya jiro qofku waxaa qofku waxaa waxaa dhici karta camal qofkan wix adi aadan aqaanin inuu qofkaan aqaano qo- dadkana waa inay waxawada ay isu idaarsadaan qofka hadduu gooni u baxo meeshaas horumarka ma dhalanayo anaga haddaa gabdhanahayna waxaan mar walba jecelnahay inaan wax walba aan isu idaarsano macallimiinta iskuullada ee shaybaarada la geeyey ayaa sheegaya in ay wadaan oo kale shuruuc shaybaarada si looga hortago khatar ku dhacda ardayda iyo goobaha shaybaarada la dhigay intaba waa tallaabo horey loo qaaday oo ardayda dugsiyada sare ee magaalada kismaayo wax weyn u taraysa laakiin baahida ardaydu u qabaan shaybaarka ma ahan mid hal shaybaar iyo laba shaybaartoona ay dabooli karto oo ay wada adeegsadaan axmed cabdi maxamed axmed toronto radio ergo magaalada kismaayo
astaamaha cudurka jadeecada waa astaamaha ugu badan oo lagu arko waxaa kamid a qandha aad u badan in cunuga lagu arko inuu qufac badan yeesho in uu maxay ahato diif badan iyo waxaas uu yeesho in afka uu gaduuto in maxay ahato ay ka soo baxaan afka gudihiisa dhibcadhibca cadcad ah kadibna cunuga korkiisa o dhan inay kasoo baxaan shuruuro aada u badan oo guduud iyo korna u qaadan oo kasoo bilowda maxay ahato kor iyo wejiga iyo madaxa kadibna jirka intiisa kale ku fida oo ilaa ay afar maalmood shan maalmood jirkiisa kadibna baaba-a calaamadaha lagu yaqaano cudurka waa intaas iyo indhaha oo gaduudta conjuntivitis wax la dhaho oo ah indhaha oo gaduud noqda marmar isku dhago fiish yeesha oo gaduud noqdaan marka cudurada waxa ugu badan waxaa indhaha khandhada badan afka oo gaduuta iyo shururuca kasoo baxayo oo jirkiisa dhan wada qaadaya marka intaas cunugii lagu arko waxaa la dhihi karaa cunugan wuxuu qabaa jadeeco qandho badan ayuu leeyahay cunuga wuxuu noqonaya cunug aada tacbaan oo indhaha xataa aan kala qaadi karin markuu haleelo waxyaabaha ugu fiican oo in la qabto u baahan waxaa in qandhada laga jabiyo cunuga marka daama qandhadaas tirada badan ilmaha waxay u keenaysaa inay wax qaadan waayaan inay gariir u keento marka in qandhada laga jabiyo ah in biyo badan madaxa maxay mare loo qooyo madaxa laga saaro qandhada saas looga jabsho in aan la siinin asbrin iyo waxaas oo laakiin baristamol waa la sii karaa hadaa la heli karo kadibna in cunuga la siiyo vitamin a oo aada ugu muhiim ah marka uu cunuga cudurka haleelo in cunto fiican oo nafaqa la siiyo qofkii uu hale gaari karo inuu keeno goobaha caafimaadka oo ugu dhow marka intaasoo dhan laakiin waxaa ka fiican cudurka inuusa ilmaha si uusa ugu dhicinba in laga hortago ka hortagaasna waxaa ugu muhiimsan in laga tallaalo caruurta caruur kasta oo ku dhaca maxay ahata oo yar oo jira sagaal bilood in la geeyo goobaha caafimaadka oo tallaalka oo laga heli karo sida m c hado kale isbitaaladoo kale meeshay rabtaa noqoto in la geeyo lagana tallaalo taasna waxay yareynaya inuu ilmihii cudurka kuba dhicinba oo uu yahay ka hortag weligiis dambe inuusa cunugaas jadeeca ku dhicin caruur kasta oo laga tallaalay jadeeco wuxuu haystaa difaac noloshiisa inuusa jadeeca dambe ku dhicin marka waa wax aada u muhiim ah oo boqolkii boqol laga hortegi karo laakiin waxaan u baahannaha inaan caruurteena soomaaliyeed dhan la tallaalo hal cunug haddii la tallaalo cunuga kale uusa tallaalin waxba ma tarayso si cudurka looga hortago waa in ilmaha dhan caruurta soomaaliyeed boqolkiiba siddeetan in la tallaalo haddii taas la gaaro cudurka waa laga weynaya waddanka soomaaliya
waa tahay dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa raadiyaha ergo hay-adda u qaabilsan dowladda kenya iyo hay-adda qaxootiga qaramada midoobay ee u n h c r diiwaangelinka dadka qaxootiga ah ayaa sheegtay in sanadkii tegey ay saddex iyo toban kun oo qof oo qaxooti isugu jira kuwo cusub iyo kuwii horay ugu noqday soomaaliya oo dib u soo noqday ay diiwaangelisay haddaba waryaheenna xeryaha dhadhaab axmed nuur yogol ayaa arrintan wuxuu ka waraystay cabdikafaar dhicis deeqow oo u qaabilsan hay-adda r s a diiwaangelinta arrimaha qaxootiga cusub ee xeryaha dhadhaab qaxootiga cusub oo imaadeen waxaa jirta wax la dhihi provilin waxaan ka qaadnaa magacayaashooda iyo detailskooda ilaa hadda ilaa iyo waxay gaarayaan aan u maleeyaa saddex iyo toban kun way gaarayaan wax rajisgaraysan oo qoran oo detailska laga hayo in badanna way jiraan ba ama nin oo kule ay iska joogaan xaafadaha
marka qaxootigan aad diiwaan geliseen ma kuwii soomaaliya ka soo laabtaa mise waa kuwo cusub oo markii ugu horraysa imaaday xerooyinkan qaxootigaee dhadhab
way isku dhex jiraan kuwa intay tageen soo laabteen iyo kuwa weligood aan imaanin oo hadda u horeysa ee iskugu dhex jiraan laakiin priority-ka waxaan siinaa inta badan kuwa hadda imaadeen ee cusub
qofka marka markii uu cusub yahay ee markii ugu horreysa xeradan dhadhaabuu imaado ka waxda arrimaha qaxootiga ee dalkani kenya idinkoo kaashanaya hayda u n h r shuruudaha looga baahan yahay qofkaasi maxay taha qofka waxaa waaye marba hadduu soo gaaro xeryahan qaxootiga ah waa inuu tagaa xafiiska ras iyo u n h r maalmaha arbacada ah arbacada baa la diiwaangeliyaa la qoraa magacayaasha laga qaadaa laakiin siba maadaama a qaxooti wadanka soo gashay waa inaa xafiisyada tagtaa marka u hore
dadkan marka soo laabanaya kuwii horaan intay ka tageen xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab haddana dib u soo laabtay maxay tahay dhibaatooyinka ay sheegtaan ee keentay inay dib ugu soo laabtaan xerooyinkan
dadka waxay noo sheegeen inay sidii ay moodayeen ay noqonin oo wakhtiga inta ka guuraayeen sibaa niyadooda ku jirta sida ay noqonin waxyaalada ay kasoo carareen waxaa kamid ah serviceki inay heli waayeen xagga in meelahii qaarkood ay ku dhacday ammaan darra iskuul la-aan ay dhacday caafimaadkii biyihii howlahaas daraadooda haddana usoo laabteen markay xamil waayeen ay soomaali ku noqdeen u n h r waxay soo saartay warbixin ku saabsan in siddeetan iyo kow kun sagaal boqol siddeetan iyo saddex kun oo qaxootiya ay dib ugu laabteen soomaaliya tan iyo intii la bilaabay dib u noqoshada sannaddii laba kun iyo afar iyo tobankii iyadoo sheegtay in bishii koowaad ee sannadan laba kun iyo sagaal iyo tobanka toddobaatan iyo toddoba qof ay caawiyeen oo si iskooda soomaaliya ugu laabteen marka doorkiina idinka waaxda arrimaha qaxootiga muxuu yahay
annaga waxaan taagannahay meesha dowladda ay taagan tahay qaybta dowladda ayaan ku jirnaa wakhti walbana waan la taagannahay qaxootiga dhan walbaba hadday noqoto specially nabadgeshiinada waxyaalada hadday noqoto dib u dejinta amaama dib u celiska qayb weyn ayaan ka qaadanaa waan u taagannaha mar walba qaxootigan iyagu markii ugu horreysa xerooyinka imaanaya ean ku jirin kuwaasi soo laabtay maxaa laga rabaa marka shuruudaha laga raba maxay kuwaasi
kuwaas waxaa laga rabaa hadduuba qofku weligiisba qaxooti uu gelin waxaa laga rabaa inuu xafiiska raas u tago uu isku sheego qofkuu la joogo iyo baloogu deganyahan la ogaado howsha ayada unbaa laga rabaa wax weyn oo laga raba majirta ha tago xafiiska ha is sheego intay yihiin meeshuu ka imaaday detailskiisa laga qaaday dadkan cusub waxaa la siiyaa boonooyin ay u n h r iyo waaxdiina si wada jira aad u siisaan boonooyinkaasi maxaa lagu siiyaa
boonooyinka hadda waxaan umalan waa la joojiyey sidaan filayo waqti inta cabaar hadda waa la joojiyey laakiin waqtiga hore waxaa lagu siinaya raashiin sifo waxaa yeele dadka qofka oo qof baahan wadan buu ka soo cararay ama uu xanuunsan yahay sifa raashiinkii iyo biyihii uu u helo ayaa boonooyinka loo siin jiray laakiin hadda waqti ah waxaad soo korayseen barnaamij cusub oo ku saabsan dhanka in xogta si dhab a qofka qaxootiga xogtiisa loo helo marka arrintaasi haddii aad markaa sidan aad faahfaahayso
waxay saaciideynaysaa wadanka waa iska ogtihiin qof markuu wadan cusub soo galo waa in la helo xogtiisa dhabta ah intay joogtaa intay ka imaatay wadankan intay kaga nooshahay marka waxaan u raadinayna waxaawaaye ayagana inay kaambiyaasha si nabad ugu noolaadaan oo xogtooda oo la ogaado dowladana shaqadeeda ay qabsato sidaa daraaddeed ayaan xogtooda u qaadaynaa horta
waxaa hoostiisuu dhacaya qaxootiga xerooyinkan qaxootiga dhadhaab ku nool waxaa jirtay in sanadihii hore ilaa laba kun iyo kow iyo tobankii ilaa laba kun iyo tobankii ay ahaayeen ilaa shan boqol oo kun qaxootiga lagu qaasi jiray islamarkaana la ohan jiray waa xerada ugu weyn caalamka balse xogtan hadda ay u n h c r ay soo saartay waxay ku sheegtay in tirada xilligan xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ku nool inay tahay laba boqol iyo sagaal kun sagaashan iyo waa laba boqol iyo sagaal kun sagaal boqol toddobaatan iyo sagaal qof marka miyaan la odhan karin qaxootiga dib ay u dhaceen marka hoosu dhacan qaxootiga maxaa keenay
sidaa ogtaha oo soomaaliya wakhtiga hore iyo hadda isku mid ma aha isbedel baa imaaday isbedelka daraadiis dadkan qaxootiga ku nool intooda badan way noqdeen soomaaliya ku noqdeen waxay u arkeen wadankooda inuu nabad yahay si iskoodana u noqdeen dadkii ruuxii iskiisa u noqonaya wadankiisa ku noqonayana stil dowladda welcome bay leedahay marka waxaa umalan dibdhacas hoos umaada inay tahay dadka iskooda u noqdeen ayagoo wadanka laga fiijin ayagoo wadanka waxba la yeelin oo sida shal loo soo dhawey u degan iyo dadka haddana iskooda u noqdeen ruux hadduu iskiis u noqdana weelkan baa laleeyahay waxaad ku celcelinaysaan in sharcigan qaxootiga elansiga loo yaqaano uu muhiim u yahay qof kastoo xorooyinkan ku dhaqan islamarkaana qofkaasi hadduusan sharcigaasi u haysan ay adagtahay inuu ku noolaado xorooyinkan si qofkaasi aqoonsigiisa markaasi loo garto marka arrintaas ka waran sidaa ogtahay sharcigan annaga aan bixinno kenya waxaad unku joogi kartaa inaad qaxooti tahay ama inaad kenyaan tahay haddaad qaxooti tahay waa inaad aliyaan a haysataa waa inaad diiwaangeshan tahay dowladdan u diiwaangeshan tahay yo ansaaran u diiwaangeshan tahay haddii labadaa aad diiwaangeshaneen de qof qaxooti matid qof kenyaan matid wadanka markaas waxay noqonaysaa inaad dan kale aad u joogto marka waxaan anaga u sheegaynaa dadka inay u fududaanayso serviceka kulli hadduu qofka alyan cardka uu haysto maxaa u fududaanaysaa hadduu xanuunsado in dhaqso loo qaado oo gaaris iyo haddii nairobi la geynayo xanuun loo geynayo hadduu jaamacad dhiganayo oo travel document uu raadsanayo haddii resettlement uu helo oo asagana resettlement without alyan ma bixi karo marka sidaa daraaddeed dowladda waxay fiirinhaysaa serviceka ay bixinaysa meeqaadaday gaaraysa maxaa yeele alyankan kaad dowladda lacag ayay ku bixinaysaa marka waxaan u sheegaynaa dadka alyankan kaadhka inuu noqon doono wax sharci ah oo qofka tusinaya inuu qaxootiye kaasi wuxuu ahaa cabdiqafaar dhicis deeqow oo u qaabilsan hay-adda diiwaangelinta qaxootiga xeryaha dhadhaab waa tahay dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa raadiyaha ergo waxaa inoo soo socda barnaamijkeenii tacab ee arrimaha beeraha aan uga hadli jiray bal iminkase aan fiirino wararkii qiimaha xooluhu sayladaha ay naga soo gaadheen annagoo maanta ku eegeyna saylada magaalada laascanood waxaana inoo haya waryaheenna faarax dubad
xubinta qiimaha xoolaha maanta waxaynu ku eegaynaa sayladaha xoolaha ee magaalada laascaanood lagu kala iibiyo waxaana maanta booqanay sayladaha geela iyo adhiga halkaasoo aan kula kulannay qaar ka mida dilaalinta sayladahaasi oo ay ka mid yihiin ibraahim xaaji xuseen oo ka mid a dilaalinta saylada adhiga ee magaalada laascaanood iyo sidoo kale axmed maxamed warsame sigad oo ka mid ah isna dilaalinta saylada geela ee magaalada laascanood ugu horeyn axmed maxamed warsame sigad oo ka mid a dilaalinta saylada geela ee magaalada laascaanood waxaanu ka wareysanay qiimaha maanta geela qaliinka iyo kuwa dhaqaalka lagu kala iibsanayo saylada geelu maalin baynaa wayskanno niman baa iyo rag iyo dumar oo aan dee reer magaalnimaduna waa naga yar daciif maalinta waxoogaa lagu arkana waa loo yar seexdaa maalinta wax la waayana muudadda koowaad lambar wankii waxaa weeye haddii laba helo saaka waa neef eg waxaa loo xambaaraa oo aa lagu sii iibsadaa dheeraanta iyo gaabnaanta hadduu dheer yahay uu lambar weyn yahay waa ilaa shan iyo labaatan lacag soomaaliya ilaa saddex iyo afar iyo labaatan ugu hoosayn muunadda labaadna muunadda labaadna ilaa labiyo labaatan ilaa koob iyo labaatan ilaa koob iyo labaatan iyo badh labiyo labaatan iyo badh waxyaabaha noocaas tay muunadda saddexaadna ilaa labaatan muunadda afraad ilaa sagaal iyo toban ilaa siddeed iyo toban haddii jiirkiisu wanaagsan iyo buuxo waan gartay waa taas waa awrti waaweyneyd ee qaliinka geela dhadiga ah ee la keeno ee qaliinka saylada bal muunadooda koowaad maanta maxaa lagu kala iibsanaya hasha hilib kale ilaa siddeed iyo toban ilaa toddobiyo toban ilaa lix iyo toban iyo badh lacag soomaaliya
muunada labaadna muunadda labaadna ilaa shan iyo toban oo ilaa afar iyo toban iyo badh lacag soomaaliya waan gartay muunadda saddexaadna muunadda saddexaad ilaa labiyo toban ilaa saddex iyo toban lacag soomaaliya awrta ba'nanka bal iga waran awrta ba'nankii waa saddex dhif kirkir shan jir iyo afar jir iyo lix jir weeyi awrkii lix jirka ahaa ee hilibka lahaa waa ilaa lix iyo toban ilaa shan iyo toban
milyan oo shilin soomaaliya oo shilin soomaaliya haahe lix iyo toban milyan oo shilin soomaaliya ilaa shan iyo toban milyan oo shilin soomaaliya awrka afar jirka ee hilibka lihi ilaa saddex iyo toban lacag soomaaliya oo milyan ilaa afar iyo toban milyan oo shilin soomaaliya waxaasuu yimaadaa
waan gartay bal iibka iga waran seeladu see saakaya saaka cid iyo dhul meeluu joogaba waa la eriyanayaa rag iyo dumar waa kuwa halkaa wada fadhiya ragguna waa werwareegayaa maxaad ula jeedaa waa la eryanaya waxaa ula jeedaa waxbayan hayn waan gartay
oo geelii bay waayeen waan gartay marka waxay doondoonayaan geel in bal meel loogu sheego waan gartay oo ay meesha ay u raadsadaan waan gartay raggii waan gartay dumarkiina waa ka dharkeenkaa kuu fadhiya aad aragto waan gartay marka saa- markuu sidan oo kale geel u yaraado qiimaha een, kor buu u kacaa marka uu sidaasoo kale saakoo kale yahay Haa.
hashii lambar tuuga ahayd ee saddex iyo tobanka ahayd waa ilaa shan iyo toban lacag soomaaliya waan gartay hashii eh, toddoba iyo toban laha ahayd waa labaatan lacag soomaaliya labaatan milyan labaatan milyan oo lacag soomaaliya waan gartay marka dee subaxba waa cayn marka waxay ku xidhan tahay hadba xo- geela Sidaa yimaado xooluhu noogu yimaadaan Haa.
bay hadba ku xidhan tahay waan gartay bal iga waran deegaanada geelu idinka yimaado xaggee ka mid a deegaamada geelu ka yimaado buuhoodle wixii ka sarreeyo hawdkaasa iyo eh, galbeedka kan oo ilaa iyo caynaba ilaa iyo habarheeshayle waxaasuu nooga yimaadaa waan gartay ilaa xudun ilaa taleexna waa nooga yim ilaa ceergaababa waa nooga yimaadaa waan gartay Een, marka ceergaaba waxaan ku qaybsanaa een, garowe iyo waa kala qaadata iyo halkan haye marka dee dhulkaasaanu ka sugnaado wax nooga yimaadaa waan gartay marka een, geelu halkanuu maalintii oo dhan hoganayaa een, neefku inta la iibsanayo halkaas ku xidhnaanaya neefka annagu waa nin iyo horta xiniyihiisa si fiican ninku waxa weeye neefka marka loo keeno aad mas-uul ka tahay Haa.
hadduu da- aad dareerin kartana waad dareerinaysaa waad daaqgeynaysaa haye laakiin neef iibla Ah.
daaqgeyn kari maysid waxaa ninkii raaghi u doonaa caws iyo biyo waan gartay neefka ugu badan oo kale ee halkaa ku xidhnaada muddo intee leeg buusan biyana cabin een, cawsna loo keenin waxaan loo keenin qaar baa shan maalmood ku xidhnaada cawsna loo keenin biyana loo keenin sidoo kale waxaanu saylada adhiga ee magaalada laascaanood kula kulanay ibraahim xaaji xuseen oo ka mid ah dilaalinta saylada adhiga ee magaalada laascaanood kaasoo nooga warramaya qiimaha maanta lagu kala iibsanayo adhiga marba si u yimaado bay ku xidhan tahay maalintuu yar yahayna waa waa dum- la iibsan kari waa
muunada koowaad imisaa tiri weeyaan Laba ma- laba malyan iyo lix boqol muunada labaadna laba malyan iyo laba boqol shilin soomaaliya waan gartay muunada saddexaadna
malyan iyo siddeed boqol
intaa ayaynu kusoo afmeeraynaa xubintii qiimaha xoolaha ee maanta oo idinka imaanaysay magaalada laascaanood waxaana inala socodsiinayey anigoo ah faarax dubaadi
aad ayuu u mahadsan yahay waryaheenna faarax dubbad oo qiimihii xooluhu inta ay ka marayaan saylada lascaanood inala socodsiinayey dhinaca kale haddaan adnana dhinacaas iyo deegaanka xanan buure oo ka tirsan degmada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud dhinaca waqooyina ka xigta konton iyo shan kilomitir ayaa dad ku dhow laba boqol oo qof waxaa la gaarsiiyey daawooyin haddaba yaxya cali aadan waa madaxa hay-ad gudaha ka howlgasha lana yidhaahdo gahes waxa uu sheegay in warbixin hadda ka hor raadiyaha ergo uu sii daayey oo dhibaato caafimaad ka hadlaysay markii ay maqleen ay goobta tageen kadibna dhibaatadii ay ku arkeen ay keentay in ay gargaarkan caafimaad hadda soo gaadhsiiyeen waryaheenna cabdirasaaq haajirow oo nooga soo warramo gobolkaas ayaana yaxye waraysigan la yeeshay walaal adinka mahadsan annaga warbixinta waxay naga soo gaartay hay-adaha biniaadamnimada ka shaqeeya sida radio ergo warbixinta si toosay noogu soo gaartay kadibna annaga ayaa waxaan waxaan ku samaynay sirfayn oo aagii iyo soo marnay degmada deegaanka xanan buure waxaa hoos tagta saddex iyo toban tuulo aagaas markii baahidaas iyo macluumaadkaas warbixinta si toosa radio ergo nooga soo gaartay annaga ayaa tagnay markaan meeshay tagnana wixii jira ayaan indhahana kusoo aragnay markaan soo aragnana wixii tabarteena oon meeshii geyin karnaan ayaan uga jawaabay sarfeenkaas kadib waxaa noo soo baxda baahiyo badan meesha inay ka jiraan baahiyadaas kadib waxaan isku daynay inaan wax uun ka jawaabno marka m c h ka xanan buur ayaan waxaan geynay dhowo dawadii waxaan ku wareejinay bahda caafimaadka oo maamulka iyo bahda caafimaadka bulshada meesha u adeegta inkastoo adeeg caafimaad oo meesha ku filan uusan ka jirinin haddana waxaan isku daynay dee qolo walba sababteeda inay meesha wax heli kartageyso marka meesha baahi caafimaada ka jirta baahidaas caafimaadku waxay tahay dee abaaraa dhacday sanba sida raba looga jawaabeyna roobkia yaraaday xoolihii suuq ma lahan lacagtii shan soomaaliga meesha way ka baxday marka dadkii caqabadaha isku qabsaday xilliyadii qorax kuleelkiina waa la galay kadib kuleelkii markuu dhacana waxaa dilaacay xanuuno i badan oo kala duwan leh lowlaa ay ku fiicnaan lahayd xanuunyadaas inay ka jawaabaan bahda caafimaadku ayagaa go-aan ka gaari lahaa laakiin anagu xanuun meesha inuu ka jiro bisaan hadda kusoo koobi karaa xanuunkaasu qaar kamida shuban uu ahaay waxaana leeyahay bahda caafimaadka inay ka jawaabtay ahayd waxa waaye shubankaas wuxuu fiicnaa lahaa magaciisa in la caddeeyo annagu marka annagu marka ka organisation ahaan waxaan geynay dawo dawadii meesha waa laga bixiyey ha yeeshee de baahidii intaas way ka weyntaa weli baahida meesha way ka jirtaa waayahay waxaa ii sheegtaa markaa ururkiinan dawadan gaarsiiyey xanan buure magacii
gah organisation ada gah
daawada noocyadeeda waxay nooga sheeg yaxow abuur noocyada dawadan gaarsiina waxay ahayd dawooyinkan fuuqbaxa lagu celiyo waxay ahaayeen kuwa antibiotic oo kale waxay ahaayeen dawooyinkan ah antibarsaidka oo kale waxay kaloo ahaayeen dawooyinkan milankan oo fuuq fuuq celinta noocyada kala duwan waxay kaloo ahaayeen waxyaabaha nutritionka oo kale waa faaqsan sida buskutka iyo wixii lamid aho hooyada iyo dhallaanka ama carruurta buni loo siiyo noocyo kala duwan oo dawaday ahaayeen
middaa haddaa ii sheegto radio waa ka dhegaysateen maxaad ka xuskan ama xoog ahaan waxa aad maqasheen
waxaan maqalnay in meeshii baahi caafimaad ay ka jirto in cudurra ka dilaaceen in gargaar biniaadinimo meeshii looga baahan yahay kadibna waxaan isku daynay inaan meeshii annagu indhehena kusoo aragno markaas wixii aan ka jawaabi karna aan ka jawaabin haye maxaa soo aragteen
waxaan soo aragnay walo baahi ballaaran inay meeshii ka jirto mid caafimaad mid nololeed mid bay-o intaba waa ka jirtay xataa waxaan xusi karnaa waxyaaba annagu hadda aanan ka jawaabin oon hadda aan nafan u haynin waxaa kamid ahaa meeshaas dad badan oo baadiya kasoo xaroodo tuulada yimidaa jira dadkaas koox koox ay isula deganaayeen dad buursha ha dhistaan dad guryo caadi oo lawada degan yahay ha deganaadaan laakiin badaamka ugu badan oo ka jira waxay ahayd inaysa dadkaas masquulo inta badan aysan haysan waxaa kaloon ku arkaynay dadkaas yimid oo inta baadiyihii xoogaa kusoo adkaata noloshooda magaalada u yimid inaysan gargaar biniaadinimo sax hadda inaysan haysan haye
tuulooyinka kalena waxaan kusoo aragnay meelaha qaar biyihii inay ku adkaadeen dadku aysan kaash haysan wixiina dollar uu yahay maadaama marka biyihii dollarna yihiin xoolihina aysan gedmayna nolosha biyuhuna inay xoogaa ku adkaatay u baahan yihiin gargaarka noocyadiisa kala duwan laakiin adiga mararka qaar maanta adoo kormeera ama sarbeyn samaynaya markaa tagtid aadan helaynin laftarkaaga biyo ama aa ku weyseysatid ama nolosha caadigeeda kula tacaashid aadu weynaysid marka waxaa dareemaya qofkii deganaa inuu kaaga sii dhib badan yahay goorma ahayd marka dawadan xanaburi la gaarsiiyey
dawada waxay ahayd toddobaadka hore aan gaarsiin anaga dawada dawadaas horta dawo yar ma aysan ahayn laba boqol oo qoysi in ka badan way gaari kartay haddii sax loo aqoolo annagana waxaanba isku daynay si sax in loo aqoolo waana joognay dawadaasna waxaan isleenahay sidii loo rabay u baxday laba boqol dad ka badana ka faa'iidaysay laakiin bulshada meesha joogtaa intaas waxay ka ahayd boqolkiiba wax yar kaasi wuxuu ahaa yaxye cali aadan oo ah madaxa hay-ad gudaha ka howlgasha oo adeeg caafimaad iyo daawooyin gaadhsiisay deegaanka xanan buure oo ka tirsan gobolka galgaduud halkaad naga dhegaysanaysaanna waa raadiyaha ergo
raadiw ergo ka dhegayso mawjadda efmta ah ee idaacadda hiiraan weyn ee beledweyne iyo bulo berde maalin walba saddexda ilaa afarta galabnimo
waa tahay dhegaystayaal halkaad nagala socotaanna waa raadiyaha ergo magaalada gaalkacyo ayaa toddobaadkan waxaa ka dhacay arrin aad u argagax leh iyadoo gabadh yar oo ardayada oo laba iyo toban jira oo iskuulley ah loo geystay kufsi kadibna la dilay haddaba hay-adda taranka iyo tirakoobka u qaabilsan qaraamada midoobay ee loo soo gaabiyo u n f b a ayaa arrintan warbixin ka soo saartay leyla cabdi maxamed ayaa inoo soo koobaysa hay-adda u n f b a oo qaramada midoobey u qaabilsan taranka iyo tirakoobka ayaa soo saartay qoraal ay ku sheegtay inay tahay dhibaato aan loo dulqaadan karin kufsiga iyo dilka loogu geystay magaalada gaalkacyo caasho ilyaas aadan oo ahayd gabar iskuulley labayo toban jir ah hay-adda ayaa sheegtay in iyada oo u taagan difaacidda xuquuqda dunida ay arrintani ku tahay dhibaato baaxad leh ayna cambaareynayaan tacdiyada ka dhanka ah haweenka iyo gabdhaha ayaa ah mid sarreysa iyada oo kufsi iyo dil loo geystay caaisha u n f b a ayaa sheegtay in arrintani ay saameyn ku yeelanayso dhammaan haweenka iyo gabdhaha dunida iyada oo kuwii dembigan geystay ay si xor ah isaga dhex mushaaxayaan bulshada dhexdeeda waxay hay-addu sheegtay inay garab taagan tahay qoyska caaisha ayna taageero buuxda ka siinayso maamulka bulshada iyo ururada u dhaqdhaqaaqa xuquuqda haweenka sidii loola diriri lahaa kuwa tacdiyada u geysanaya haweenka iyo inay helaan haweenka soomaaliyeed xuquuqdooda u n f b a ayaa sidoo kale ugu baaqday bulshada caalamka inay barbar istaagaan gabdhaha iyo haweenka si loo ilaaliyo tacadiyada ka dhanka ah jinsigooda aad ayay u mahadsan tahay leyla oo warbixinta u n f b a inoo soo koobaysay waa hagaag halkaad nagala socotaan waa raadiyaha ergo iminkana aan fiirino dhegaystayaasha fariimahooda noogu duubay cod ahaan
assalaamu calaykum raadiyo ergo magacaygu waa caashe maxamed siciid joogta gobolka sool gaar ahaan degmada arboobeys magaal meel ku dhow waxaan nahay xoolo dhaqato maasha allah waa laiska caafimaad qabaa dadku wallahi dar xoolihii cawski waa kasii dhamaanayaan baadiyari baa midka ka jirta iyo jiilaal jiilaalkii hadeer biyo la-aan ay uga dhacday dadkii dunyadii yelaan baan saamtay waxaan ka codsanaynaa ilaahay ba wax laga cusbaayo
waxaanu nahay dad gaaraya ilaa saddex boqol oo qoys wax biyaa iyo wax aan noqono midna maansano dadkii yaraya hadiya iyo waxaan noqonaysano aan dowladda hayadaha ka codsanaynaa rtford degdeg
kuwaas waxay ahaayeen dhegaystayaasha codadkooda noo duubay fadlan haddii aad doonayso inaad ka qayb qaadato fadlan noogu duub codkaaga lambarka gaaban ee laba eber laba iyo toban halkani waa radio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
waa tahay dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa raadiyaha ergo iminkana haddaan aadno dhinacaas iyo puntland xilligan oo lagu jiro jiilaal waxaa wakhtiyadan dhaca dabaylo kuwaasoo sii nugleeya xaaladihii daaqla-aanta iyo qalaylka ee haystay xoolodhaqatada haddaba warbixintan soo socota oo ku saabsan arrintan waxaa magaalada garoowe inooga soo diray wariyaheenna cabdiraxmaan maxamed xaaji xilligan la joogo jiilaalka bartankiisa waxaa ka dhaca dhulka miyiga ah dabaylo la socda isbeddelka xilliga waxaana dadku u yaqaaniin dabaysha wakhtigan socota wajiino taas oo saameyn ku yeelata caafimaadka xoolaha dabayshan jilaalku waxay xoolaha si fudud isugu gudbisaa xanuunada xoolaha kaga dhaca neef mareenka sida sambabka furuqa iyo dhabiijada iyada oo tamar daraysa xoolaha islamarkaasna aysan adkaysi u lahayn dabayshan oo sida dadka miyiga jooga iyo dhakhaatiirtu ay sheegayaan ah mid dhibaato badan ku keenta xilligan oo kale xoolaha waa kan doctor cabdinaasir cali dhimbil oo ka mid a dhakhaatiirta xanaanada xoolaha ee puntland
wallaahi xilliga cimiladu isbedesho amba jidaalkii abaaruhu jiraan guud ahaan waxaa yaraanaya daaqi amba nafaqadii ay helayeen xooluhu haddii uu daaqi cunadu yaraatana waxaa daciifaya imuunkooda ama difaacii xoolaha saa darteed xanuun kasta oo jira environmentga amba deegaanka waxaa u sahlanaanaya xoolaha inuu ku dhaco sidaa waxaa kaloo jira cimilo isbedelay oo dabaylaha jira oo mataqaanaa xilligu waa dry amba waa qalayl amba qorax saas intaasoo dhan xanuunada guud ahaan waxay u sahlan tahay inay fidaan oo raacaan dabaylaha iyo mataqaanaa isu socodka xoolaha ceelasha hadday tegayaan intaasoo dhan waa wakhtiga ugu nugul yihiin xooluhu inay xanuunada kala qaadaan oo fidaan sidoo kale dabayshu waxay xaaqdaa xaabkii ka dhacay geedaha iyo wixii daaq ahaa ee ku haray taasoo dhulka ka dhigta xaluf waxayna xoolaha marisaa calooshooda iyada oo ay u nuglaadaan cudurrada sidoo kalena aysan biyo badan cabbi karin xoolodhaqato aan waraysanay ayaa u sheegay redio ergo in xoolihii ugu badnaa ee u le-day xanuunada iyo tamaryarida abaartiisima ee laba kun iyo toddobiyo toban diraacdeedii ay ugu wacnaayeen dabaylahaas oo maalintii leh boor badan oo dhulka ka kaca islamarkaasna habeenkii wata qabow zaa'id ah oo xooluhu ay la qarqaraan maxamed cabdi farotol oo toddobaatan sano jir ah waxa uu ka mid yahay xoolodhaqatada godob jiiraan waxauu raadiyo ergo u sheegay in xilligan ay xooluhu bilaabeen inay u bakhtiyaan xanuunada sambabka waxaana ku soo kordhayay dhabiijada dayrku hadda la soo maray oo xooluhu ku baarsan lahaayeen oo dabaysha kaga adkaan lahaayeen bay adag waayeen oo hal maalin aan baahi meel kaga harin wiirkaas iyagoo qabeel ku kacday hadda sidaas horta ugu xumiye waana bilaabeen oo waa baxaan macluumka hadda u baxaan yuxudu waxaa loola tacaalaa iyagoo haddii aan meel aroori karin mar haddii aroori karin waa meesha joogaan wax ugu siiyo hahey waan gartay qaybtaas baa loola tacaalaa dad wadanka biyo la-aan baa ka jira wadanka baraayo la-aan jira salaada iyo daneen lama arko meelay gaarayaan male wixii awal madbaanka lagu batay baa lagu baabaaday xoolihii isku dhumeen daabkaasaa la qabaa ilaah baa la baryaya laakiin xooluhu maanta waa laga casiway godob jiraan waxay ka mid ahayd meelihii helay dayrtii ee la isugu guuray waxaana si deg deg ah xoolihii tirada badnaa ee deegaanku u xaalufiyeen daaqsinkii ku yimi roobka dayrta xaalufka dabaysha jilaalku keento waxaa u dheer xilligan iyada oo baraagihii biyaha roobka lagu kaydsan jiray ay gureen waxayna xoolaha aan aroori karin ay u dhaamiyaan booyado laga siiyo booyadii afartan qaadda ahayd boqol dollar iyaga oo biyahaasi ka soo dhaamiya masaafo afartan kilomitir u jirta meelaha qaarkood abukar sheekh cumar wuxuu tiro ali ah ku haystaa dooxada godob cadduun ee gobolka nugaal wuxuu reediyo wergo u sheegay in xilliga adag uu ku bilowday oo aysan xooluhu iibsamayn markay jiro baabuurtii lacag gawaari loogu qofaan male ayagina wax gabiya male waa jiraan waa jiraan waa badan yihin waa tahay bal nooga waran waqtigeedigaa lagu jiraa markaan hadda xoolodhaqatada sida frotol ayaa isticmaala habab dhaqan oo ay arrintan kula tacaalaan sida inay xeryaha ku xoojiyaan oodda islamarkaasna ay ka jeediyaan dhinaca ay dabaysha wadata qabowga ba-ani ka soo dhacdo habeenkii darbad dhaxaa oo yuuha oo noodku bukoonayo oo dadka duudhacayo ee uliitana waa keenta araa qarniga xuma lahayn baahidana markaas habeen maqalaana waa la ridaa markay baahi qabaan markay biyo cabaan yaamay kaga baasiyaan biyaha ku tugtugleeyaan hadday biyo baahi iyo biyo la-aan iyo socod dheer hadday isugu gataan xool kala hara oo dabaysha raadkaas bay leedahay keydna waxa u ah cunno la-aanku iyo biyo la-aanku dr cabdinaasir dhimbil wuxuu reediyo ergo u sheegay inay muhiim tahay in xoolodhaqatadu ay xilligan oo kale xoogga saaraan daaweynta sida gooryaan dilista nafaqaynta iyo weliba ka warqabka xaaladda xoolaha inta guga laga gaarayo si aysan hoos ugu dhicin kasoo kabashada xoolaha ee abaarihii adkaa ee laba sano ka hor lasoo maray wuxuuna ka digay isticmaalka daawooyinka aan tayada badan lahayn reermiyiga waqtigan oo kale wax la gudban inay la xiriiraan dhakhaatiirta iyo xarumaha caafimaadka xoolaha guud ahaan wasaaradda cidda ay ka yaqaanaan gaar ahaan isuduwayaasha gobolada degmooyinka maamulahooda dhakhaatiirta cowska amba dadka aada gaarka loo tababaray ee xoolaha mataqaanaa daaweyn kara farmashiyaasha degmooyinka iyo deegaanada ku yaala dhammaantood islamarkaasna ay isticmaalaan dawooyin tayada leh oo sida gaarka mataqaanaa wasaaraddu ay u bixiso xarumahaasna geyso oo ay ka fogaadaan dawooyinka mataqaanaa iska businesska amba lasoo sameeyey oo in dhaqaalo laga helo loosoo sameeyey aan qualitiga lahayn sidaas ayaa la gudbaan aan ku waaninaynaa in dadka remiga ahi arrintaas mataqaanaa wasaaradda xanaanada xoolaha puntland oo aan wax ka weydiinay jilaalkan iyo waxa ay uga degsan ayaa sheegay in bishii hore xanuunada furuqa sambabka iyo kuwo kale ay ka tallaaleen saddex milyan oo neef islamarkaasna ay daaweeyeen hal milyan oo kale kooxaha caafimaadka xoolaha ka shaqeeya ayaa si joogto ah ugu bixi doona dhulka miyiga ah si ay xaaladda ula tacaalaan xoolodhaqatadana u siiyaan talooyin ku aadan habka xilligan loo samatan bixi karo xoolaha ayaan hadda loo aroorin karin ceelasha iyo meelaha biyaha leh waxaana reer miyigu ay adeegsanayaan biyodhaan arrintaas oo ay ugu wacan tahay awoodda xoolaha oo ay daaqyaraantu u keentay awood yari cabdiraxmaan maxamed xaaji radio ergo garowe aad ayuu u mahadsan yahay cabdiraxmaan maxamed xaaji oo warbixintaas inala socodsiinayey waxaa inoo soo socda barnaamijkeennii tacab ee arrimaha beeraha balse aan ku nasanno wax yar codkii macaanaa ee xabiibo xasan tooxow
qalbiga hadiyaadan ku ol ubaxya jacayl kulama sugee urkiya qalbiga hadiyaadan ku ol ubaxya jacayl kulama sugee alkada walaha ku abuurtay baan abidiga go'ay nafku aaminta sidaan yari dhaban dee wayda yorol
waa tahay dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa raadiyaha ergo iminkana waxaad kusoo dhowaataan barnaamijkeenii tacab oo uu aalaaba inoo soo diyaariyo waryaheena maxamed xaashi tawakal
barnaamijka beeraha waxa uu toddobaadkan ku saabsan yahay waxyaabaha ay tahay beeralayda soomaaliyeed inay sameeyaan marka ay bedelmaan dalagyada ay beeraan xilliga jiilaalka gaar ahaan beeraha ku baxa waraabka biyaha webiyada xilligan oo lagu guda jiro xilliga jiilaalka ayaa webiyada soomaaliya ay biyo yareeyaan waxaa haddaba lasoo sheegayaa in meelaha qaar ee gobolada dalka ay webiyadu biyo yareeyeen qaar ka mida beeralayda soomaaliyeed waxa ay ku waramayaan in dalagyadii ay abuurteen uu midabkoodu bedelmay taasoo ay u aanaynayaan biyaha ay ku waraabiyeen beerta haddaba waxaan idiin soo gudbinayaa beeraley arrintaas ka hadlaya iyo talada qabiirka waxa ay arrintaas tahay laakiin marka la fiiriyo dhibaato ayay sanadkan iyo dhammaadkii sanadkii horeba beeralaydu ka cabanayaan oo ah dalagyada ay soo goosteen aysan ahayn dalagyadii hore oo aada u hooseeya waxsoo saarka beeraha bal haddaba wax soo saarka beeraha ee buur dhuubo iyo sida uu yahay ayaan ku bilaabayaa barnaamijka waxaan waraystay faarax axmed cabdulaahi oo ka mida beeralayda soomaaliyeed ee ku nool magaalada buur dhuubo waxaana marka hore weydiiyey bal waxa uu isagu beerto aniga waxaan beertaa beerwegi ee buundada sokodeeda ku taalla ayaan beertaa beertaasna waxaa ka baxa sida muuska liindhanaanta galleyda iyo qudaarada yararka oo kala duwan oo dadku yaqaanaan qudaarta cagaaran marka waa beer oo jina miya webiga biyihiis lagu waraabiyo mawiga matoora ii saaran ha laba matoor baa ii saaran intee hektar bay beertaadu dhan tahay beertayda toban hektar waxaa waraabiya oo webiga hoose matoorka meel baraag oo aan biyo kusoo shubaa toban iyo sideed hektarna biyo dhexda aan kasoo qaaday baan ku waraabiyaa marka iiga waran marka hadda beertii ma goosateen oo ma soo baxday beertii aan sanadkan aan dalaga badan saartay oo hadda sida geleyda kore aan saartay waa iga halowday dadkaan hadda sanadkan waxba rajada fiican aan beeraha ka lahayn baan ku jiraa waa gartay maxay tahay marka rajo la-aanta maxaa keena rajo la-aanta waxaa keenay geleyda xilliga ay sabuulka noo saartan lahayd oo kale a cudur naga galay waa naga jiratay liinta laftinkeeda markii ay mirihii xilligii ay miraha koritaanka ay ku jireen baa waxaa naga fuulay bahal daksihaan aad moodo boog baa naga gashay marka taya umaanana helin aan shida aan ku buufsano oo sun iyo haamo iyo midna umaanana helin taas ayaa nagu dhacday waa gartay marka cayayaankii waa ku dhacmiyaa beeraha galaayay ha cayayaankaasaa kalifay ha inay dib u dhacaan beeraha cayayaankaasaa kalifay waana xilliyada ay sanada xoogaha ay yara roon tahay buuna badanaa imaadaa marka macnaha xilligan oo kale waxay ahayd xilligii inaad goosataan beeraha la filayay soo maahan xilligaan oo kale ha waa xilligi inaan badarka goosano khudaarta kala duwan oo sida qaraha iyo liinta iyo wax oo dhan ay suuqa noo soo galaan ay ahaan jirtay wey oo dadka safar ay u diyaarsanaan jireen wey dibdhaca waxaa keenay sanadii way naga dhaahday marka hore oo sanada waa laga wartugayey kadibna geedihii biiba jire imaaday waxay noqonaysaa wax laga qashdhacay bay noqotaa iminkaan hadda qofka ugu fiican hadda u diyaargaroobaya in loo diyaargaroobi waayo waxaa keenay macnaha dalag xumadaa keenay iyo shaqaalaha ka washacay marka dadkana badanaa beerihii iskaashbada noogu jiri jirina waa iska hulaaleen oo magaalooyinka kaleba buuxiyeen oo dadkii aan hadda qaablena beeraha nooma joogaan marka adinku intee ka heshaan abuurka oo kale xaggee idinkaga yimaadaa abuuraadka dadka hadda dadka ugu fiican wax abuurta hadda badanaa waxay kaa imaadaan degmada baar dheer ee hadda noo jirta boqol iyo labaatan ilaa boqol iyo soddon noo jirta dadka kala imaada waa arkaysaa luuq oo kale hadda waxay noo jirtaa boqol kilomitr bay noo jirtaa waa laga keena hadda abuurka geleyda oo kale sanadkan hadda la abuurtay qaarna luuq buu magaalada kasoo galay qaarna wuxuu kasoo galay baar dheer u kasoo galay ani abuurkii igu dameeyey niman gaasyaal on xiriir la leho dhanka luuqa ii soo dhiibay kuwaasa iisoo dawiyey saasaan waxaan ayuu gacantayda abuurka kusoo gaaray iyo hadda shidaalkii aan ku waraabiyey sanadkaan aan ku howlgalaybu ha marka waxaa ii sheegtaa faaraxow hadda beertii wax saaran miyaa jiro oo dalag aad filayso inay kuusoo go-aan mise hadda kadib baartaa dalagii waad goosatay inaad wax abuurato beertii hadee qarashkii badan bay naga qabta hadda inaan meel aan ka aadano kale ma jirto hadda laakiin waxa un iigu rajo fiican hadda liinta dadaan kuu sheegaya iigu rajo fiican waayo dadkii geleyda abuurtay haddayba ka cajiseen oo falkii waa laga joojiyey waraabna waa laga joojiyey oo shidaalkeedii iyo waxeedii way go-een marka hadda rajo fiican oo weyn beerta kama lihi matoorada ma dedaa ma shaqaysaa labada waa ka walacsana waayo hadda waxaan kusii shaqeeya oo dakli aan kusii wadanaa waa sii gabaabsi oo waa iga sii gaabsanaya aad baad mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa faarax axmed cabdulaahi oo ka mid ah beeraleyda soomaaliyeed ee ku nool buuro waad mahadsan tahay faarax walaal si wanaagsan adaa mudan
halkani waa radio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
bal markana dhegaystayaal aan idiin soo gudbiyo sidii aad hordhaca barnaamijka ku maqlayseen qaar ka mid a beeraleyda soomaaliyeed ayaa soo sheegaya in dalagyadii ay abuurteen uu midabkoodu bedelmay gaar ahaan yaanyada waxayna arrintaas u sababaynayaan in webiga uu biyoyareeyey aawadeed ay tahay in beeruhu dalaga ka baxaya hadda aysan wanaagsanayn mid ka mid a dhegaystayaasha redio ergo oo ku sugan gobolka hiiraan ayaa nala soo xiriiray oo bal ka warramaya sida uu noqday dalagu beertiisa ku abuuray redio ergo waxaan joogaa gobolka hiiraan waad mahadsantihiin sanadkan waxaa ii baxay yaanyo aan dhigtay biyihii hadda webigii waa dhammaaday oo hadda ilaah kure xoogaha waa isku xumaanay biyaha marka yaanyadii aan tallaalay way bedelantay maxaa marka aan la macaamili karaa haddii oo hadda aan biyahaas ma kasii daya mase waan kusii wadaa idinkaas iga rabaa telo ergo haddaba maxay tahay in beeraleyda soomaaliyeed ay sameeyaan marka ay dhacdo in dalagii ay abuurteen uu midabkoodu bedelmo biyaha beerta lagu waraabiyey aawadeed waxaan wax ka weydiinay qabiir dhinaca beeraha oo la yidhaahdo cabdulaahi cali xuseen oo aan marka hore weydiiyey bal in uu ka waramo waxyaabaha ay tahay in la sameeyo si beeraleyda soomaaliyeed dalagoodu uu ugu guulaysto
waad mahadsan tahay ergo oo waa idiin mahad celinaynaa walaa waxaa ka mid ah guriga sideedaba hadda guriga ii sheeg annaga hadda waxaan nahay guriga jubba shalay lagu guraa kaannagana inta badan wuu biyareeyaa marka biyaha nafaqaday ka tegayaan markay biyaha ay dhiiqada dhaafaan nadiif noqdaan nafaqaday ka tegayaan ma garad waa garta sidee bay nafaqada uga tegayaan xoogaa haddaad faahfaahayso cabdullaahi waxa weeye biyaha markay gaduudan yihiin oo xagayga ay joogaan oy gaduudan yihiin biyaha oy dhiiqada yihiin nafaqay wataan ma garan markaan ay cadaadan ay nadiif ka noqdaan wax nafaqa la yidhaha male waxa weeye waxaa laga yaabaa inay cusbada yihiin laga yaabaa ma garan ay dhanaan noqdaan marka sidaa darteed nafaqa male waxaa lagu kaalmeeya baashi kushiimada la yidhaha kushiimada lagu kaalmaynayaa waraabkan waa loo badanayaa marka boqolkii konton boqolkii konton boqolkii konton waxa weye way lumaysaa oo waxa weye hurufkan kuleelka macnaha raada dabeeshan kuleelkaa iyo biyo nafaqa lehna isku gelaya ma garan marka biyaha inay nafaqa beelaan ma waxaa keenaysa webiga biyo yareeyey ee biyihiisu yaraadeen mise sababo kale ayaa eh, la xiriirtaa maya biyaha biyaha biyaha ayaa laba maadaa werigi markuu buuxay biyaha gaduudan yihiin waxa weye waxay wataan macnaha beeraha way nafaqaynayaan ma garat markii ay macnaha sidaa u cardaadaan oo ay naiibkan odaan yaraadaanna nafaqadaa ka tegaysa beeraha waxba kuma tarayaan marka xilligaasoo kale maxay tahay in la sameeyo haddii sidaas eh, biyihii nafaqada oga tagtay ma in wal- lagu sii wada dalagiiba maxay tahay wax in la sameeya ay tahay waxaa la samaynayaa waxaa la samaynayaa bahal kushiimo kushiimo bahal kushiimo la yidhaah oo beeraha lagu nafaqeeya ayaa lagu shubayaa ma garat see loo adeegsanayaa taas marka haddaa xoogaa sii faahfaahayso waxaa loo adeegsanayaa taas waxaa wey kiimtaala konton konton kiilo ay ku imaadaa beeraha nafaqadeed ay kor u soo qaadaa waraabka la waraabinaaba taasaa lagu buurinaya lagu shubayaa oo macnaha leelleen baa loo raacaya taasaa lagu shubaya lagu waraabinaya marka ma biyihii baa la adeegsanaya mise biyo kale ayaa la isticmaalaya marka ayagaa la adeegsanayaa markaad inaad waraabiso rabto ood beerta fasho oo diyaariso kushiimadaasaa beerta dhexdeeda lagu shubaya dhulka aad waraabinaysay kadib biyihiyaa la siinayaa Eh, waxaa jira eh, dad beeraley ah oo nala soo xiriiray oo yidhi eh, tusaale ahaan yaanyo ayaan beeranay markii yaanyadii la beertay en, oo beerihii ay ku beereen eh, biyo ayay ku waraabiyeen biyihii webiga kalarkii yaanyada dhan way isbedeshay marka ma ku- ma lagu sii wadi karaa oo biyihii ma lasii eh, ma lagu sii waraabin karaa mise waa laga daynaya taasoo kale maxaa eh, xalkeedu tahay waa la buufinayaa waa la sun baa la siinayaa yaayada haddii cudurkaas keento waa la buufinayaa sun baa la siinayaa ma garat waa garta sun noocee baa la siinayaa sun waxaa weeye sun beerinayda taqaano ankar sun la yidhaahaa ayaa lagu ayaa ayaa ayaa lagu buufinayaa ma garat marka ayadaasaa lagu buufinayaa marka cudurkaas ayadaa ka be- ka biinayso kushiimadaana hoosaa laga siinayaa ma garat marka kushiimada waxay u keenaysaa qabow suntan waxay ka dilaysaa baalkii xeri ku jiray ka dilaysaa marka sidaas baa la yeelayaa sideedaba waxaa weeye jilaalkii marka xilliga camal la gaaro fasalka beerta la saaro boqolka konton wuu dhumayaa boqolka konton baa soo baxaysa laannahu biyaha nafaqa male biyaha nafaqa lahayn waxa weye biyaha marna nafaqay wataanoo biyaha way gaduudiyihiin waa dhiiqo oo beerta nafaqa duwaan qabow hadda biyaha waa garanaysaa weli markaad gesa biyaha kuleel wey ma garat habeenkiiana la waraabiya habeenkia beeraha la waraabiya markay biyaha qaboobaan hadda xilliga haddii biyaha lagu sii dee biyaha waa kuleel waxba kuma tariyaan fasalka marka eh, dalagyada en, sidan oo kale xiliyadan eh, jilaalka oo kale oo biyaha eh, noocan oo kale marka en, lagu waraabiyo sidaas noqdo maxaa ka mid ah waxaa ka mid a eh, yaanyadaa ka mid a ansalaatada ka mid a basashaa ka mid a qaraha ka mid a dhammaan qudaarta macnaha geedniweelka oo macnaha isheeg qudaarta midna waa ge- qudaargeeda adeeg gelleyda waa qudaar adag sii digirta way xun tahay laakiin qudaartan yaryar oo arkaysa oo i- oo- oo yaanyada ama ansalaatada ama isheeg begelka waxa weye qudaartaada lugudna saas weye macnaha xilligan way dhigaysaa waa garta maxay tahay marka en, cabdullaahi talada kale ee aad siinayso beeraleyda soomaaliyeed ee ku dhegaysanaya ee arrintan ku saabsan beeralayda waxaan leeyahay horta marka u horeyso qudaarta waa in beeraha loo macnaha fasalka loo kala dheereeyo laanahu lixdii biloodba hal mar ayaa qudaarta la rabaa in la tacbo haddii lagu celceliyo oo ii sheeg eh, fasalkiiba eh, sanadkii afar biyajaaliya beerta la tacbo beerta cudurra ay keenaysaa nafaqadeeda way yaraanaysaa ma garat marka waa in fasil loo kala dheereeyo sanadkii waa in laba jeer beer la la tacbo marka fasal macnaha goosato fasalka saddex bilood ama laba bilood beerta waa inay dabayshato markaa kadib ayagoo wax bixinaysaa laakiin haddii biyahan aan nafaqadana lagu celceliyo oo hadda isheeg aad ka goosato oo isla markii beertay jeera aad ku soo celiso waxba ma bixinayso beerta waxba kama baxayaan waayahay aad baad mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa cabdullaahi cali xuseen oo ah eh, khabiir dhinaca beeraha waad mahadsan tahay cabdullaahi waayo adaa mudan walaalo
guud ahaan dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka beeraha ee toddobaadkan barnaamijka waxaa idiin soo jeediyay anigoo ah maxamed xaashi intaan mar kale kulmi doonno waxaan idinku dhaafayaa sidaasyo nabadgelyo
dhegaystayaasheenna qaayaha lahow intaa waxaa ku eg idaacaddayadii maanta oo aad ka dhegaysanayseen mowjadda gaaban ee lix iyo tobanka midirbaan una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahertis waxaad kalood naga dhegaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo dot o r g tan iyo ismaqalkeenna dambe waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu halkani waa raadiyo ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada
idaacaddu waa ergo aramida bay wadhaa idaacaddu waa ergo